laba iyo toban sano kadib ayaa haddana magaca kaduudiye dib loo maqlay wuxuuna noqday mid ka saameyn badan kii hore alla amarkii sida uu dadka ugu dhaco looguma dhinto waana toddobaadyo inta uu ruuxa haynayo xanuunkan kaduudiye kala sooc ma laha ilmo yar dhalinyaro waayeel si isku mid ah ayuu ugu dhacaa walow saameyntiisu lagu kala duwan yahay xanuunkan si cad looma oga goobta uu markiisii hore ka dilaacay meelaha lagu arkay waxaa ka mid a magaalada muqdisho isagoona ku faafay gobollo badan sida shabeellooyinka hiiraan jubbooyinka iyo deegaano kale oo ka tirsan dalka soomaaliya